dowladda koonfur galbeed waxay iyo dowladda federaalka waxay la wadnay warar sidaa darteed nimankaas sababna waxay dawaanahan isu diyaarinayeen inay arrintaasi burburiyaan marka subaxdii arbacada ahayd habeenkii sagaalkii saddexdii habeennimo iyo weerar kusoo qaadeen muxuu ahaa meeshii uu ku jiray ayagoo kasoo galay aftar jaho oo kale ah dhinaca jiro qola ka timid dhinaca muxuu ahaa boqool waqooyi ka yimid dhinacan oo hirshabeelle xaggeeda iyo beledweyne aaggeedana ciidamo ayaa kasoo galay dhinacan beegada xaggeedana ciidamo ayaa ka aaday marka si laba islaam ayay weerka u qaadeen meel duura ah tagay ciidamadiisa ay deganaayeen see wax u dhaceen yaa guuleystay dagaalka oo ay labada dhinac isugu yimaadeen markii ugu horreysay dagaalka markaana lagu soo wargeliyey waxay ahayd kibis bay ahayd si fiican bay isu difaaceen ciidamadii abuusul difaacaasi ugu horreysay difaac bay galeen laakiin markii dambe waxaad moodeysay in xogaa ciidamada micnaha muxuu ah abuumansuur lagu soo tira butay markii arrintaas ay dhacday ayay xeelado sameeyeen xeeladka sameeyeen waxay inay xogaa wax digiguran ay iska dhigaan kadibna way kusoo rogaal celiyeen taasina waxay keentay markaa in abuumansuur uu iska difaaco ciidamadaasi runtii khasaaro badan baa meesha ka dhacay khasaaraha runtii hadda lama sheegi karo sababtoo ah saacaddaas aan kula hadlayaba dagaalkaas ilaa hadda mauusan istaagin isagana wuxuu ku guuleystay inuu maaragtay isdifaaco annaguna waxaan ku guuleysanay koonfur galbeed ahaan aan go-aansanay inaan ka qayb qaadano arrintaasi annaga maaha inaan difaacayn abuumansuur oo keliya balse doobka lagu dagaalamayo iyo aada lagu dagaalamayo waxaa jooga shacabkii aan mas-uulka ka ahayn saas ayaa keenaysa markaa inaan isu diyaarinay koonfur galbeed ahaan inaan micnaha ka hortagno nimanka shabaab ee nabadiinka waa gartay marka tirada dhimashada oo labada dhinaca imisaad ku hesheen xog ahaan oo maxaan ku yidhaha idinka intiiba soo gaadhay wallahi runtii arrimahaasi kulli waxaa ka hadli doona wasiirka amniga iyo iyo muxuu ahaa saraakiisha ciidamada federaalka ayaa warbixin ka bixin doono taas waxaan ku xaqiijinayaa inaan gurmadkaasi ka qayb qaadanay ka ciidan koonfur galbeed ahaan iyo ciidanka dowladda in shacabka dhulkaas ku nool sidaan u badbaadin lahayn al-shabaabna aysan ugu guuleysanin cid kasta xagga nabadda usoo dhawaata inay ka hortagaan oo ay qabsadaan hadday suuragal noqoto waxaa soconaysa micnaha inaysan marna suuragal noqon qof kasta weyn oo amiir ah ama dalka micnaha la baadigoobaya ka mid ah oo isku daya inuu xagga nabadda usoo joogtaa inuu kusoo diiso waayo anacayso marka annagoo dhinacyo badan fiirinayno ayaan gurmadka noocaasa sameyn annaga ciidamadeedana maanta aadigaasi al-shabaab dagaal ayay kula jiraan wixii waroo ka soo baxo dhimashadu way badan tahay gawaari ilaa iyo afar ilaa iyo shan gawaari in laga gubay ayaan ku xaqiijin karaa nimanka shabaab gaarina micnaha in dhinaca abuumansuur laga gurayna waan xaqiijinaynaa laakiin khasaaru intaa waa kasii badnaan karaa oo arrintu arrin banaatay ma arrintaaga waa ilaa hadda marka dabcan si nidaamsan baad isaga war hayseen dhinaciin iyo dhinaca mas-uur xiriir baad samayseen intuu dagaalku socday maya inta uusan dagaalku bilaabin ka hor waxaa jiray inaan micnaha soo dhaweynay annaga maaragtay in wadahadalka micnaha uu sii socdo inaan micnaha koonfulaan galbeed ahaan maadaama uu kasoo jeedo deegaankiina uu joogo annaga mas-uuliid ayaa naga saaranka dowlad ahaan inaan wadahadalka naga furno kabacdina dowladda federaalka arrinta ay usii gudubto marka xog hosta ayaa socotay iyo sababta hosta ay socotay ay arrintan dhacday marka markaan hadda u gurmadayno abuumansuur oo keliya inaan difaacno iyo ciidamadiisa annagu umaanan maa qoshaad keliya balse deegaanka lagu dagaalamaya shacab ayaa ku nool shacabkaa ku nool inaan difaacnana waajib ayaa naga saarnaa markaa si qorshaysan ayaan ugu talagalno bareer ah inaan uga qayb qaadano arrintaas laakiin intii dagaalkan uu bilowday wax xiriira ma la yeelatay ma la hadasheen abuumansuur ma dhici kartaa dee iyadoo la wada hadlin in dagaal la wada galo taas waxaa qiyaasi kartaa inuu jiro hadal markay maaragtay arrintaa ku saabsan marka wuu nool yahay uu caafimaad qabaa abuumansuur saasaad leedahay waana xaqiijisay taas hore waan ku xaqiijinaynaa inuu maaragtay loo yahay oo micnaha isaga iyo ciidamadiisii iyo ciidanka micnaha dowladda ama ha noqdo koonfur galbeed ama federaal ha noqdo ayagana waxa waaye waajibaadkooda waxalla wixii sarxad ah ama wixii gurmad ah ee ka imaanaya nimankaani meelo badan ayay micnaha kaga sugan yihiin dowladan koonfurta soomaaliya si gurmadyadaas aysan u dhicin ciidamadeena istaraatiijiyad badan oo meelo badan ay isticmaaleen ay jirto oo ah dagaalka kaseergelkiisa iska daayay inay marka ugu horeysaba gurmad kale uusan u imaan nimankaasi dadaalada ay micnaha ciidamada ay qorsheeyeen waayo arrimaasna qolada saraakiisha ayaa aada ugu sii duundadeysha laakiin annaga ka siyaasad ahaan arrin aan u bareerayno waaye koonfur galbeed ahaan in dagaal al-shabaab oo lala dagaalamayo inaan ka qayb qaadano arrin aan xaqiijino waayo